shirkan waxaa ka qayb galaya madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xeer ilaaliyaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo wakiilo ka socda hay-adaha amniga wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya xasan macalin ayaa ka hadlay shirweynaha xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed muddada uu soconayo iyo waxa lagu soo bandhigi doono mu'tamarkan waxaa loogu talagalay aqoon isweydaarsiga doodaha bahda dhex maraya iyo qeybaha kaleeto iyo bulshada kaas waay kan oo muhiimadda weyn iska leh ee dowladnimadeennina wax badan ayaa kusoo kordhaya maalin maalinta ugu dambaysa bogaadintaas waxaan leeyahay halkiinaas kasii wada gaar ahaan xeerlaaliyaha qaranka xeerilaaliya suleymaan sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud oo shirka ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi sanadkan sida aada u jeedaan waxaa halkudhig u ah shirkanna u ah calaamad la dagaalanka maalgelinta iyo dhaqaalaha argagixisada waa mowduuc runtii xilligiisii jooga gaar ahaan argagixisada xilligan hadda aan joogno bishana waa markii ay aruuriyaan lacagaha baadda ay qaadaan waa xilligii ay qaadayeen waana mowduuc runtii madaxweynaha jamhuuriyadda dagaalkii uu iclaamiyey oo la xiriirsanaa in argagixisada lala dagaalamo kasoo bilowday oo sida aad u jeedaan in magaalada muqdisho lagaga doodo doodaha noocan oo kaleeta ah saddex sano ka hor meeshii joogtay iyo dadka dareenka ay qabeen maantana inay noqoto mowduuc laga doodayo presentationo laga diyaarinayo xoogo muhima oo maalgelinta iyo dhaqaalahooda lagaga hadlayo taasna waxay ku timid iclaamka guud ee madaxweynuhu iclaamiyey iyo dadaalka xukuumadda ay ku jirto oo la xiriirsan in lala dagaalamo si kastana loola dagaalamo si dalka looga xoreeya dhibaatada ay ku hayaan guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta hadalka ka jeediyey shirka ayaa ka hadlay ahmiyadda shirka sanadkan waxaanu dhammaanteen isku waafaqsannahay cadowga koowaad ee maanta ummadda soomaaliyeed ay leedahay inay tahay argagixisada nimanka bannaystay qof kasta oo muslina oo soomaaliya dhiiggiisa aanay u kala socnayn qofka weyn qofka yar qofka dumarka ah qofka ragga ah shaqada uu qabanayo masaajidka isagoo jooga sooman salaad ku jira sujuudsan diyaaru aynu madaxa ka toogto aaminsanna ah inuu janno ku tegayo nimankaynu la dagaalamayna maantaynu ka hadlaynaa nimankaasi wey marka dhammaan dagaalada dalkeenna ka dhaca waa dagaalka keliyaata ee xaq ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute oo kulanka ka hadlay ayaa soo hadal qaaday dacwadaha la xidhiidha maalgelinta argagixisada ee la horgeeyay maxkamadda sanadkii hore iyo qaabka ay u wajaheen sanadkii tegay ee laba kun labaatan iyo afar waxaa la hor keenay oo laga furay laba kun shan boqol sagaashan iyo todoba galdacwadeed oo loo xiray laba kun sagaal boqol lixdan iyo lix eedaysane marka la fiidhiyo gobolada dalka ama maamul goboleedyada aan ka howlgalno oo dhan wa arrinta argagixisada marka markii la aado waxay kiisasku ka ahaayeen boqolkiiba shan iyo labaatan waxaana loo xiray lix boqol iyo lix eedaysane oo lagu eedeynayo fal argagixiso lagu eedeynayo markii marka laisbarbar dhigo oo barbardhig lagu sameeyo sanadkii horeeyey iyo sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaa meesha ka baxay dilalka tooska ah ay argagixisadu geysan jirteen ayaa aada hoos ugu dhacay taas oo muujinayso inay ciidamada amnigu shaqo muuqata oo hagaagsan ay qabteen ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya jabriil cabdirashiid ayaa sheegay in labadii sane ee lasoo dhaafay ay ku guulaysteen in ila badan oo argagixisada dhaqaalaha ay ka heli jireen laga cuno qabateeyo markii la bilaabayay la dagaalanka maalgelinta argagixisada laba sano ka hor si dhaba markii loo bilaabay iyo hadda farqi weyn ayaa udhexeeya waxaad ka ogaanaysaa farqiga udhexeeya inay tahay nin aan qaraaba nahayoo ku nool meelahan hadda nimankan ay ka taliyaan odayaasha dhaqanka ayaan bir dhaweed waraystay markaasaan wuxuu ii sheegay in markii ay isugu yeeraan dowre iyo waxsaas ayaa la yidhaha markay isugu yeeraan dadka waxay dhaheen markii hore xoogaa lacag ayna siin jireen markii oo laba beri saddex beri meelaha ay nagu hayaan hadda markii ay lacagtii ay istaajiyeen aan weydiinay waxay noo sheegeen uu dhahay iyagoo xasan sheekh habaaraya warkii bale ayaa dhuuntana qabtay lacag mahayne kala taga marka waxaad moodaa in labadii sane ee ugu dambeysay si dhaba loo curyaamiyey aniga mar dhaweed markaan meesha soo gelaya nin baa igula kaftamay war maxaa kasoo doontay meesha ganacsiyaad ba tahay marka mid kaleo ag fadhiya wuxuu yidhi war lacagta dadka lagu qarxiy o dhan ba wasaaradaasaa bixisa isagoo ujeeda macnaha ganacsatada ayaa la baadaa marka ganacsatada runtii waan la hadalnay qoraalna waan kula hadalnay digniinaan ujeedinay oraahna waan ugu sheegnay inaysan la macaamilin nimankaas argagixisada aysan lacagtooda aysan ay shacabka aan lagu laynin runtii aada iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa shirkan si kastoo ay ahaato shirkan ayaa diradda lagu saari doonaa doodo iyo cilmi baaris muhiim ah oo ku saabsan xoojinta shuruucda iskaashiga hay-adaha amniga iyo sidii loo ciribtiri lahaa ilaha dhaqaale ee taageera kooxaha argagixisada waxaana la filayaa inay kasoo baxaan go-aano muhiim ah oo la xidhiidha xoojinta amniga iyo xasiloonida dalka marka laga soo tago daldaloolaha iyo waxyaabaha laga gaabiyey sinaba buukar v o a muqdisho